magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday macadka egbas islamarkaasina bartay xirfadaha kaad iyo kaaf oo ah xisaabaad looga shaqeeyo bangiyada waxaa ka qaybgalay munaasabada maamulka macadka wasiiro waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socday bangiyada somalilan gudoomiyaha macadka egbas saciid subag ayaa ka warbixiyey dadaalada uu wado macadka iyo ardayda loo qabtay munaasabada bas waxaa lagu aasaasay xeerka number seventy five labada kun iyo lix iyo tobankii ka soo baxay baarlamanka somalilan institute-ku waxa uu taagan yahay inuu regulate gareeyo professionka mihnada xisaabaadka ama accounting sida ogsoon tihiin xisaabaadku waxay dowr muhiima kaga jiraan dhismaha dowladnimada iyo maamul wanaagga u diyaarsan in ay buuxiyaan baahida suuqa ka jirta xubnaha ka qaybgalay munaasabada ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabada waxaan aada iyo aada ugu hambalyaynaynaa u ducaynaynaa ardayda tirada badan ee maanta ka qalinjabisay xirfaddan qiimaha leh ee macadku uu bixinayo oo aynu leenahay hambalyo aad baan ugu faraxsanahay oo mar labaad iyagana waxaan halkan ka xusayaa oo aan dhiiri gelinayaa ardayda ka qalinjabisay xirfadaha kala duwan ee kaad iyo kaaf halkan caawa aynu shahaadooyinka ku guddoonsiinay waxaan hambalyaynayaa ardayda halkan ka qalin jebinaysa waanan baarigayaa waxaan ugu ducaynaa insha allah in cilmiga ay barteen allah ku anfaco macadka xisaabaadka egbas ee somalilan ayaa wado dadaalo lagu soo saarayo dhallinyaro aqoon buuxda u leh xisaabaadka bangiyada